إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan qarax lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisanay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayay mujaahidiinta ku dileen gudaha degmada afgooye ee shabeellaha hoose magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaan hubaysan oo dadka dhaca maamulka islaamiga ee wilaayada baay ayaa la dardaarmay haween dhameeyey qur-aanka kariimka kuwaasoo waxbarasho ka bilaabay machad haweenka u gaar ah oo ka furan wilaayadaas maraakiib laga leeyahay dalalka faransiiska iyo sbein ayaa xaalufin ba-an ka wada xeebaha soomaaliya xilli dowladaha shisheeye ay si sharci darro ah u gurtaan khayraadka badda waxaa fashil ku soo idlaaday kulan magaalada hargeysa ay ku yeesheen mucaaradka somalilan iyo madaxweynaha maamulkaas kaasoo looga hadlay hanaanka doorashada ee somalilan bulshada ku nool dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaya dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah kadib markii maamulka xabashida ugu magacaaban halkaas uu lunsaday hantidii dadweynaha dadka ameerikaanka ah ayaa weli la dhakafaarsan weerarkii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay gobolka texas ee dalka maraykanka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaas waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisanay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho weerarkan oo ahaa mid culus islamarkaana dhacay habeenkii xalay ayaa waxay mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisinka askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka garasbaalley ee dhaca duleedka magaalada muqdisho dhanka kale maalintii shalay qarax ka dhacay deegaanka beriira ayaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday mooto ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dilay saddex askari halka mid kalena lagu dhaawacay degmada afgooye ee isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo shaleeday sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa isla shalay weerar culus ku qaaday fadhiisinay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin halka loo yaqaano buundada daariq ee dhacda duleedka magaalada kismaayo magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dalalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaan hubaysan oo dadka dhaca mahad cubeed ayaa warkan inoo faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa kusoo badanaya dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah kuwaasoo ay ka dambeeyaan askarta dowladda federaalka iyo dad kale oo mooryaan ah habeen hore degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa ka dhacay fal dil ah oo loo geystay laba wiil oo dhallinyaro ah waxaana ka dambeeyey wiil kale oo ay saaxiibo ahaayeen kaas oo rasaas gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban xabadood ooda kaga qaaday sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah falkan dilka ah ayaa waxaa sababay muran soo kala dhex galay kooxdan dhallinyarada ah kaas oo salka ku hayay telefoon laga qaatay wiilkan dilka geystay intaas kadib waxaa qoray doontay wiilkan dilka geystay isagoo kasoo qaatay nin kale oo ka agdhowaa halka uu dilku ka dhacay wuxuuna soo abbaaray gurigii ay ku jireen labadan wiil ee dhallinyarada ahaa isagoo ugu dambeyntii halkaas ku dilay qaar ka mida ehelada laga dilay wiilashan ayaa faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen wallaahi annaga laba igaaranna laga dilay gacanka gardarnaa naga dishay waxay aheetoo labadii wiil ninkii dila xaafadda uu dhinac ka joogaa ilaa hadda ma arkin dadkiisana ma arkin maana laguma dhuumo karo boondheer iyo fartijirdi inta ka soco laguma dhuumo karo kulley waa la qaryowhaa labada wiilooda maya saaxiibo asxaab lay ahayn wax ka dhexeeya malakeo meesha lagu dilo deganya koona intuu deganya waa dad dhalinyaro iska baashaaloo isla sheeka yaqaanay ahayn halka mid aha xanaaq halkiiba dadka laaya igaarka oo maxay aheeto dagaalka ka bilowday waxaa layidhi ninka ninka oo qoraga nimaa soo dhiibaa layidhi ninka soo dhiibay oo qoraga soo dhiibayna nimaa dilaa layidhi igaarka ninka dilana usu qoraga ma lahayn nin kale uu ka keeno nin saddexaadna waa la sheego u hayaa boqodka dila marka wiilashu say ahaato waa dhinteen gacanka gardaranaana disho sidoo kale mid ka mid a ehelada ayaa iyaduna waxay tiri sidan wiil laba wiil oo waxay ahaan saaxiibaa laakiin markaas isla ma jiro wiil yar oo waxaawaa isheeg oo jiis oo moobeel oon wax qaadan oo halka oo wax dilaayo oo waxay dhaheen moobeel oo naga qaata wiilkan wax ma qaato wuxuu yidhi wiilka masaakiinka wax ma qaato dadka dhan waa ogyihiin inaan wax qaadanine iska daa waagaan oo beri waa ka wada hadlaynaa haddii marka oo saas dhahayay waxaawaa isheeg waxaa li waa ka wada hadlaynaa ay dhaheen saas miya haa ee waxaawaa waa ka wada hadla ma ka wada hadlayn beri haddeertaan aan taleefkeen karnaa maya ma jirtaa la dhaha beriyaa kawad halina naga dhaaf wiilkan waaba baxeenba labadan wiilka inta baxay u maleeyahinba ilmaha wax qora loo doontaba xabad leeba laga warhelay walaa shacab inuu wiilka ninka wax dilaa inuu shacab iyo inuu isgariga laakiin ana shacab waa leedhah qoraga wiilo ninoo kaloo kusoo qaadaa maqla waa asaga xataa asaga wuxuu ahaay sheeg shacab loo ahay asaga laakiin laakiin si fiican uma hubo laakiin inuu shacab yaa umaleyna dad waa isiqaano diris oo oo caadi ahayn waayihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan
maamulka islaamiga ee wilaayada baay ayaa la dardaarmay haween dhameeyey qur-aanka kariimka kuwaasoo waxbarasho ay kaga bilaabatay macahad haweenka u gaar ah oo ka furan wilaayadaas warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed daaher mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu furayay dufcadii labaad machadka aricaaya oo ah machad u gaar ah haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay machadka ayaa loogu talagalay inay wax ku bartaan ilaa iyo toddobaatan hablood kuwaasi oo ah gabdho dhameeyey qur-aanka kariimka waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar oo kelimad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa la dardaarmay haweenka wax ku baranaya machadkan ardada yaryar oo meelo walka baradaas yoona may arafada insha allahu tacaala kelimada ini deerto rajeeya ku faa'iidaysada juhuudda si fara badan oo jawaanibta si fara badan sangeliya hayta ku faa'iidaysada dad fahmayna nagada dad juhuudda si indayacana runtii geekalanka intaha fadheeda gabarti intaha fadheeta mayla ku yaabe fursadan fursad lamade ani maalinta higda an helan sideedan sano hooba dhammaata fursadtan lamade ani han marna marka waa fursad inka weynaytay maysan laha insha allahu tacaala dadarame waanu ku faa'iidaysaday arday insha allahu tacaala xaalkaasay isagna nagada qaar ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen xafladda iyagoo bogaadiyey islamarkaana dhiirigeliya haweenka wax ku baranaya machadka alxamdulilah ilaahay ama haddaas iska leeg inii geeka ariir ila wiig iyo dhay hooyadii dhabtiyo walaagii hadda lasku kooy ilaahay weyn waxay tahay gabdhoga dhan haani arrintii oo ilaahay ijaabada saaray arrinka ilaahay fududeeya asharka ilaahay fududeeya allah ka dhinka maclimiintana haani sabreen awlaadiyo sabreen oo mira dhalayna allah niinkuwaada geekiya kubhaasi baa lagulba ani fada ani fada lene walshalgaadi markii oo diinta barashada ay wanaagshay balla kubaa haddana gabdhowi ba meka nagadana sharafa kuwanade ilaalaa diinle sharafu sharafa lay geekana alxamdulilah ha hada koyan ilaahay may ku rajeene haani walbaraday deegaankana waa lanqobaday idiyona waa lanqobaday muslimiintana waa lanqobaday ilaahay kuweele marka insha allahu walbarashadaas walaayada baay iyo bakool iyo isla jaraan la bilaabo geekana baay aroogna may codsadaana in meelo kalena deersiyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka kalena in deeraan si kastaba ha ahaatee dufcadan waxaa ka horeeyey dufco kale oo lasoo gebagabeeyey sanadkii kun afar boqol afartan iyo labada hijiriga waxaana xilligaasi machadka ka qalin jibisay arday gaaraysay konton gabdhood oo muddo saddex sana dhiganayay manhajka waxbarasho ee machadka kuwaasi oo qaatay shahaadooyin uu diyaariyey machadka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa laga dareemaya horumar dhanka waxbarashada waxaana ka furan macaahid iyo madaaris ay wax ku bartaan haweenka maraakiib laga leeyahay faransiiska iyo isbein ayaa xaalufin ba-an ka wada xeebaha dalka soomaaliya xilli dowladaha shisheeye ay si sharci darro ah u gurtaan khayraadka badda haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya waxaa sii xoogaysanaya boobka dowladaha shisheeye ay ku hayaan kheyraadka badda soomaaliya iyadoo maraakiib laga leeyahay waddamada reer galbeedka ay xaalufinba aan ku hayaan kalluunka xeebaha soomaaliya hay-ad lagu magacaabo blue marine foundation oo inta badan dabagal ku samaysa wadamada ay ka socdaan kalluumaysiga xerataraarka ah ee sharcidarada ku dhisan ayaa sheegtay in xeebaha dalka soomaaliya ay xaalufin ba-an ka wadaan maraakiib laga leeyahay wadamada faransiiska iyo sbain warbixinno ay daabacday hay-adan ayaa soo bandhigaya cadeymo muujinaya kalluumaysi sharci darro ah oo ay maraakiibta midowda yurub ka wadaan xeebaha badweynta hindiya gaar ahaan maraakiibta labada dal ee aan soo sheegnay warbixintan ayaa soo gudbinaysa dhaqaaqyada maraakiibta sbain iyo faransiiska laga leeyahay ay ka wadaan biyaha soomaaliya iyadoo xitaa aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya heshiisyo u ogolaanaya kalluumaysigooda oo ay la galeen dowladda federaalka maraakiibta qaar ayaa gurta kalluunka xeebaha soomaaliya iyagoo ku gambanaya heshiisyo aan sharci ahayn oo ay la galeen maamulada shisheeyuhu ka dhiseen soomaaliya balse maraakiibta sbain iyo kuwa faransiiska ayaa si aan xishood iyo gambasho lahayn waxay ugu dhiiradeen gurashada kalluunka soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay arrintan ayaa imaanaysa xilli daraad warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka shaqadii looga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda cabdi siciid muuse kadib markii sida la sheegay uu fasaxay markabsiday dhuxul sharci darre ah oo laga qaaday waddanka soomaaliya waxaa fashil ku soo idlaaday kulan magaalada hargeysa ay ku yeesheen mucaaradka somalilan iyo madaxweynaha maamulkaas kaasoo looga hadlayay hanaanka doorashada ee somalilan faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa la kulmay muuse biixi kulankaas oo ay kaga arrinsanayeen khilaafka in muddo ah kasoo dhex jiitamayey oo salka ku hayay wakhtiga doorashada la qaban doono taas oo ay ku kala kaceen ismaandhaaf kadib doorashada maamulka oo xilligii ku asteysnayd kadib dhacda ayaa keeni karta khalkhal siyaasadeed iyo mid amni wasiirka amniga maxamed kaahin ayaa sheegay in marka uu xaflad ka hadlayay xisbiyada mucaaradka ay kuwa loogu yeero beesha caalamka u sheegeen in dagaalka dhex qarxi doono haddii aan laga soo kala gaarin biixi iyo iyaga dhowaan un ayay ahayd markii cero oo ka mid ah kooxaha mucaaradka uu sheegay inuu seeriga colaadda ku dhufan doono haddii doorasho xilligeeda ku dhici weydo isaga oo dhallinyarada ugu baaqay in ay u dhintaan waxa uu ugu yeeray sharciga siyaasadda oo aad u qasneyd maalmihii ugu dambeeyey ayaa keentay kulankan oo dhacay habeen hore balse fashil ku kooxaha mucaaradka ayaa quus ka taagan in muuse biixi doorasho qabto arrintan ayay dad badan saadaalinayaan in laysku dili karo dhanka kale doorashooyinka oo ah nidaam dusha lagaga keenay ayaa inta badan keena khilaaf iyo jahwareer bulsho bulshada ku nool dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaya dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah kadib markii maamulka xabashida ugu magacaaban halkaas uu lunsaday hantidii dadweynaha sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed amiin tan iyo markii isbeddelka siyaasadeed uu ka dhacay dalka itoobiya ayaa waxaa jiray caqabado kala gedisan oo ay wajahayeen shacabka soomaali galbeed caqabadahaasi ay ugu mudan yihiin abaaraha iyo sicir bararka bilowgii muddaxileedkii mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay jigjiga dadkuna ay rajeynayeen in wax badan uu kaga duwanaan doono maamulkii hore ee cabdi iley dhanka xorriyadda iyo dhaqaalaha balse dhanka dhaqaalaha ayaa taliska cagjar aada uga liita kii iley sarifka doolarka oo ah mid bulshada soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan tahay ayaa aada u qaaliyoobay maalmihii u dambeeyey waxaana mar qura uu sara kacay xaddi weyn markii uu mustafa cagjar talada la wareegay oo ahayd sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa waxa uu sarifka boqolka doolar ahaa saddex kun iyo toddoba boqol oo bir halka iminka uu maraya toddoba kun iyo toddoba boqol oo bir waxaana meelaha qaar laga soo sheegayaa inuu ka marayo siddeed kun iyo laba boqol oo bir sicir bararka lacagaha iyo qaaliyowga maciishada ayaa aada u saameeyey bulshada taas oo caagadii biyaha ee nadiifka ahayd ay ahaan jirtay tobanka bir ay labalaabantay dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalahana waxa ay sheegayaan in dhibaatada ay qayb ka yihiin maamulka wasiiro iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka cagjar ayaa luunsaday lacago badan oo bir ah kadibna u bedashay dollar sidaana ku dhigtay bangiyada shisheeye arrintani ayaa waxa ay sababtay in la waayo ama uu yaraado dollarkii ay bulshada ku ganacsan jirtay islamarkaana uu sarifka lacagta birta ay hoos u dhacdo dalabka badan ee loo qabo dollarka ayaa keenay sicir bararka iyadoona ganacsatada soomaaliyeed ay wax ku iibsadaan lacagta dollarka waxaa xusid mudan in intii ka horreysay maamulkii cabdi iley ay dadku isticmaali jireen shilinka soomaaliga balse iminka ay gebi ahaanba meesha ka baxday lacagtaasi halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dadka ameerikaanka ah ayaa weli la dhakafaarsan weerarkii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay gobolka texas ee dalka maraykanka baroor diiq iyo murugo haraysay dadka ameerikaanka ah ayaa ka taagan gobollo badan oo dhaca gudaha dalkaas iyadoona saraakiisha ameerikaanka ah ay sheegayaan inay qaati ka taagan yihiin weerarada toogashooyinka ah ee ka dhacaya gudaha maraykanka guddoomiyaha gobolka texas oo ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa shir daraayad oo uu qabtay kaga hadlay weerarkii lagu qaaday iskuul ku yiilay gobolka uu guddoomiyaha ka yahay waxa uu wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in maraykanka laga dhex helo shakhsi beegsanaya carruur arday ah isagoona intaa ku daray inay garab taagan yihiin murugadana la qaybsanayaan ehelada dhibanayaasha ah jo baiden oo ah madaxweynaha dalka maraykanka ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay wax kaqabashada hubka oo mutawafir ku ah gudaha maraykanka isagoona sheegay in hadda la joogo waqtigii xanuunka loo bedeli lahaa wax kaqabasho sax ah weerarkii u dambeeyey ee ka dhaca maraykanka ayaa ka mid ahaa weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalka maraykanka xukuumadda washington ayaana hadda ka baaraandegaysa sidii loo yareyn lahaa hubka oo ku baahsan dalkaas warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa